bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha diseembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay soo laabashada hawada soomaaliya in laga maamulo gudaha dalka iyadoo aan qaybsaneen waxa uuna sidoo kale sheegay in marxalada kala duwan ay soo martay soo wareejinta hawadan iyo sidii soomaaliya mar kale gacanta ay gu dhigi laheed sidii ay u maamulo laheed ayadoo soomaaliyana ay tahay wadan ka mid ah wadamada loo maamulayay hawada muddo ka badan shan iyo labaatan sano maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa tilmaamay intani ay tahay mid gul u ah bulshada soomaaliyeed waxa uuna ku ammaanay doorkii ay ka qaateen madaxda ugu sarraysa dalka ayadoona madaxweynaha jamhuuriyadda maalintii shalay xarigga uu ka jaray in hawada soomaaliya laga maamulo gudaha magaalada muqdisho
waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada soomaaliya keentay in laga soo guuro nairobi wadanka gudihiisa laga maamulo nasiib uu jiraa laakiin accident kuma imaanin waxay ku timid dadaal ka kaashadeen wasaaradda iyo hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada diyaaradaha hadda aad maqlaysiin qayladooda waxay tusaale u tahay traafiga wadanka oo aad iyo aad u batay marka qaali noqday inay laga dhaafayaan maalintii dhowr boqol oo diyaaradood ayaa garoonka kusoo dega horumarka ayayna taasi ka mid tahay markii aan xafiiska la wareegay waxaan maraynay stage ay hay-adda ay kaawa mar kasta waraaqo noogu soo dirayaan waraaqahaas oo aniga aan helay mid madaxweyneheena ku socota mid wasiirkii horreeyay ku socotay iyo mid ra-iisul wasaaraha ku socotay intaba looga hadlayo in hawadeena la saaro restriction la saaro sababtoo hawada state ma ah dagaal culus ayaa nagu filnaa dagaalkaasi waa ka kaashanay anigoo wasaaradii ah hay-addii dowlasta saadaasha hawada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha annagoo la tashanayno khubaro tiro badan oo soomaali ah dhammaantood oo hal qof kale usan lagu dhaaftirin ayaa waxaan ku tashanay sidii aan uga fogaan lahayd in hawadeenna la kala qaybiyo sidaan uga fogaan lahayd sidii aan u soo rari lahayd maamulka hawada ooga soo rari lahayd meesha hadda laga maamulo war ka soo baxay maalintii shalay xukuumadda somalilan ayaa lagu sheegay in marnabo ay somalilan aqbali doonin in hawada soomaaliya laga maamulo magaalada muqdisho ayadoo hore wada hadallada u socda ay qayb ka ahaayeen in hawada laga maamulo qaybo ka mid a gobollada dalka gaar ahaana gobollada waqooyi iyo gobollada koofureed ayadoona xarun looga dhigayay magaalada muqdisho iyo sidoo kale sida qorshuhu markii hore lagu sheegay magaalada berbera inkastoo arrintaasi haatan wax badan ay iska beddeleen lama oga sida ay heshiisyada labada dhinac noqon doonaan balse haatan waxaa si rasmi ah muqdisho looga maamuli doonaa hawada soomaaliya oo toddobaiyo labaatankii sane lasoo dhaafay laga maamulaya dalka dibaddiisa warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan sida wararka aynu ku helayno howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamo ajaanib ah iyo kuwo soomaali ah gudaha gobolka shabeellaha hoose howlgalka waxaa la tilmaamay in lagu bartilmaamaysaday dhaqdhaqaaq ka tirsan ururka al-shabaab ayadoona labada dhinac la sheegaya sida dadka deegaanka ay ku warrameen dagaal culus inuu ku dhex maray goobihii ay isku goobihii weerarkaasi uu ka dhacay oo ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weerareen kadib markii la tilmaamay inay heleen xog ku aadan saldhig halkaasi ay ku lahaayeen kooxda al-shabaab khasaarooyin kala duwan ayaa la sheegayaa in weerarka uu ka dhashay inkastoo weli aanan la haynin faahfaahin rasmi ah oo ku aadan tirada waxyeeladii ka dhalatay weerarka ay ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwo ajaaniba iska kaashanayeen oo laga fuliyay gudaha gobolka shabeellaha hoose maalin ka hore ayay heda markii gobolka shabeellaha hoose bartilmaameed lagu bartilmaameysaday gaari ay saarnaayeen sida la sheegay dhaqdhaqaaq ka tirsan kooxda al-shabaab oo xilligaasi maleegaya in weeraro qarxyo ay ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho balse la burburiyey gaarigii walxaha qarxe laga soo buuxiyey iyo sidoo kale tira dad ah oo sarnaa sida ay sheegeen dadka deegaanka ah iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada booliska magaalada jowhar ayaa xabsiga u taxaabay wariye cabdishakuur shaaxshaax oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe amar ka soo baxay maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu xiriyay wariye cabdishakuur shaaxshaax sida uu u xaqiijiyey wariyaasha sarkaal ka tirsan ciidanka booliska sarkaalkan ayaa intaa ku daray in maxkamadda la horgeyn doono weriye cabdishakuur oo ah agaasimaha idaacadda city f m oo ku taalla magaalada johar islamarkaasina ahaa wakiil wareedka telefishinka r t n balse lama cadaynin sababta loo xiray weriye shaaxshaax iyo xilliga maxkamadda lasoo taagi doono intaba hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar oo la xidhiira xerigga weriyahaasi xarigga weriye cabdishakuur shaaxshaax ayaa noqonaya weriyihii labaad ee lagu xiro magaalada jowhar sanadkan sida sanadkan sii dhammaanaya laba kun toddoba-iyo toban iyadoona bartamihii sanadkan lagu xiray magaaladaasi jowhar weriye ismaaciil cabdulle sabriye oo ka mid ahaa isaguna weriyaasha ka howlgala magaaladaasi jowhar guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahna taliyaha la taliyaha siyaasadda ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxamuud axmed nuur tarsam ayaa ku eedeeyey xildhibaanada baarlamaanka in ay cabsi gelin ku hayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka tarsan oo ka mid ahaa musharaxiintii isu soo taagay xilka madaxweynaha dalka soomaaliya horaantii sanadkan ayaa ku tilmaamay baarlamaanka soomaaliya mid aanan ahayn mid aan haynin shaqadii loo igmaday ee ahayd sharci dejinta balse waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka ay ku jiraan ganacsi siyaasadeed sidaa hadalka uu dhigay tarsan ayaa sheegay in ay argagax ku hayaan madaxda dalka xildhibaanada isagoona sheegay in mar waliba uu mar waliba ay ugu hanjabayaan in ay mooshin ka keeni doonaan haddii aysan ka helin danaha ay doonayaan sidoo kale tarsan ayaa ka hadlay garsoorka dalka waxaana uu sheegay in maxkamadda ay maxkamaduhu ay yihiin kuwo aan lagu kalsoonaan karin oo sharciga oo shacabka dhulalkoodii hantidoodii iyo sidoo kale beerahoodii ay ka shaqaysanayaan shakhsiyaad kalena ay u xugminayaan sidaa uu sheegay tarsan ayaa tilmaamay in si looga gudbo waxyaabahaasoo idin loo baahan yahay in ay noqdaan garsoorka meel lagu kalsoon yahay layskuna hadlay karo shacabka soomaaliyeedna ay u dacwoon karaan si ay ugu helaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin ee ah inay helaan garsoor cadaalad ah oo kala xugmiya weerarada duqeymaha ee maraykanka uu ka ku qaadayo ururka al-shabaab iyo daacish soomaaliya sanadkan ayaa gaartay soddon iyo afar weerar halka sanadkii hore ay ahayd ilaa iyo saddex iyo toban weerar oo keliya dowladda maraykanka duqeymaha ay ka geysanayso sanadkan ayaa la sheegay in ay badankood ahaayeen kuwa lagu qaaday maleeshiyaad ka tirsan ururka dalka ururadan halka horey loo bartilmaamaysan jiray saraakiisha sarsare ee kooxda ka tirsan ee al-shabaab duqeymaha ay maraykanka ka geysan sanadkan ayaa gaaraya soddon iyo afar weerar laba ka mid ah weeraradaasi waxaa lagu dilay wakiilkii al-shabaab ee gobolka banaadir iyo jubbada hoose hase yeeshee duqeyntii ugu dambeysay ayaa lagu qaaday gaari yar oo nooca raaxada ah oo ay oo maraya meel u dhow duleedka degmada xaawo cabdi ee magaalada muqdisho war qoraal ah oo ka soo baxay taliska dhexe maraykanka ee afrika ee loo soo gaabay africom ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka hortageen gaari la doonayay in lagu dhibaateeyo shacab ku nool magaalada muqdisho sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in ay weerarkaasi duqeynta ay ku dileen ilaa iyo afar ka mid afar ka tirsan al-shabaab oo saarnaa sida warka lagu sheegay gaariga oo nuuciisu ahaa kaarib kaasi oo sidaa la tilmaami waday walxaha qarxa maraykanka ayaa weer dhowr weerar ka fuliyay sanadkan soomaaliya iyadoo weeraradan oo ay ahaayeen kuwa lagu bartilmaameysanayay horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale maleeshiyaad la sheegay in saldhigyo ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya intaynu dib mar kaleba kulmayno sidaas iyo nabadgelyo